wanaagsan akhyaarta la dhegaysanayso idinkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka oo caawo kale aad nooga barateen inaan saacadahan hawada idiin soo marino barnaamijkan caafimaadka ayaan aalaaba ku soo qaadanaa barnaamijyo ama cudurro aanu islaynahay dadweynahana dhegaysanaya waa kuwa xiise gelinaya haddaba barnaamijka caawa halkan idinkugu haya ama cudurka aan doonaya inaan halkan idinkaga qaadaadhiga waa cudurka loo yaqaano jabtada ama gonoria barnaamijkan waxaa soo diyaariya halkana idinkaga soo jeedin doonaa anigoo cabdilaahi shiina cudurka jabtada ayaa safka hore kaga jira cudurada galmada lagu kala qaado ama afka qalaadna lagu yiraahdo sexual transmitted disease kaas oo khatar ba-an ku haya dadyo badan oo dunida ku nool ha ugu badnaadeen kuwa ku nool wadamada saboolka ah ee aan helin xanaanayn iyo daryeel caafimaad oo ku filan si aynu u ogaano ugana qaadano fikrad guud bal aynu eegno waxa uu yahay cudurka jabtada waxa sababa calaamadaha lagu garto bukaha qaba cudurka jabtada iyo weliba wadooyinka ku habboon ee looga hortagi karo faa-iida faafidda cudurkan cudurka jabtada waxa uu ka mid yahay cudurada la daaweyn karo ee galmada lagu kala qaada cudurkan waxaa sababa bakteriyada loo yaqaana naseria ganaria inta badan faafidda cudurka jabtada waxaa qeyb weyn ka qaata dumarka marka la barbar dhigo ragga maxaa yeelay in ka badan boqolkiiba konton dumarka cudurka qaba ayaa muujin wax calaamado ah oo cudurka lagu garto balse si fiican ayay u gudbin karaan qofka galmo la sameeya meesha boqolkiiba sagaashan iyo shan raggu ay muujiyaan calaamadaha cudurkan lagu garto sidoo kaleeto cudurkan ayuu ku badan yahay dadka isugu galmooda qaababka sharciga iyo dhaqanka wanaagsan ka fog calaamadaha cudurka jabtada calaamadaha ugu horeeya ee lagu arko cudurka jabtada qaba ayaa cudurka wuxuu yahay mid dhexdhexaad ah inta badan calaamadaha waxay soo muuqdaan laba ilaa toban casho gudahood kadib marka uu qofka galmo la sameeyo buka cudurka qaba calaamadaha dumarka iyo kuwa ragga lagu arko ayaa dhab ahaantii ah kala kuwa kala duwan haddaba aynu mid mid u eegno bal aynu ku horeyno ugu horeyntii calaamadaha jabtada ee haweenka haweenka ayaa waxaa lagu arkaa dhiig aan caadi ahayn uu ka yimaado xubinta taranka haweenka iyo dheecaan ama cuncun haweenka ayaa dareemi kara gubasho ama xanuun marka la kaadinayo ama la saxaroonayo haweenka ayaa waxay dareemaan xanuun ka badan sidii caadiga ahayd wakhtiga caadadu ay socoto haweenka ayaa marmar waxay arkaan maroojis iyo xanuun ku yimaada calooshooda hoostooda ama waxa la yidhaahdo gumaarka haweenka ayaa marmar waxay arki karaan dabada oo laga dareemo xanuun yar iyo yeelan kara cuncun iyo dheecaan haddaba haddaynu markana eegno calaamadaha jabtada ee ragga ayaa waxa ay yihiin inta badan dheecaan ama malax adag oo midabkeedu tahay caddaan ama jaallo oo ka yimaada xubinta taranka ragga dareemid gubasho iyo xanuun marka la kaadinayo ama la saxaroonayo ragga ayaa inta badan isku arki kara dabada oo laga dareemo xanuun yar yeelan kartana cuncun iyo dheecaan haddaba sidee laisugu gudbin karaa cudurkan ama jabtada lagu fidiyaa jabtadu waxa ay ku fidi kartaa galmada caadiga ah iyo galmada aan caadiga ahayn hooyada cudurka qabta ayaa waxa ay u gudbin kartaa ilmaheeda dhibaatooyinka ka yimaada cudurkan haddii aan la daaweyn jabtadu waxa ay keeni karaan cudurka loo yaqaano balfic inflammation oo ah infection ku dhaca qeybta sare ee xarunta taranka haweenka waxa uu kaloo keeni karaa waxa loo yaqaano active pregnancy oo ah ilmaha oo ku abuurma meel aan ahayn ilmogaleynka waxa uu kaloo keeni karaa cudurkan in uu ka dhigo madhaliis ragga iyo dumarka labadaba cudurkan waxaa kaloo uu ku faafi karaa ama uu ku dhici karaa kala goysyada iyo qeybaha kale ee jirka cudurkan hooyada qabta waa ay u gudbin kartaa ilmaheeda marka ay umulayso hooyo qabta cudurkanna waxa ay u gudbin kartaa ilmaheeda taasoo sababi kara in ilmaha uu kaga dhaco infection indhaha ama indha xanuun uu ku dhasho taasoo sababi kara inuu cunugaasi indhabeelo haddaba cudurka sidee baa looga hortegi karaa cudurka waxaa looga hortegi karaa oo keliya qofka oo ku ekaada gogoshiisa oo aan samaynin wax gogoldhaaf ah halkaas waxaad ka garan kartaa macnaha ballaaran ee xambaarsan tahay xaaraantinimaynta ee diinta islaamka ee sharafta badan ee xaaraantinaysay sinada cudurkan waxaa kale oo looga hortegi karaa iyadoo la adeegsada- la adeegsada bacda galmada marka loo isticmaalo si joogto ah ama sax ah waxayna yareyn kartaa khatarta in jabtada laka lasu gudbiyo isticmaalka bacda galmada oo ku habboon markaas oo aan sam- oo aan samayna- samaynayso galmo caadi ah ama mid aan caadi ahayn yareen tirada yare adigoo yareeya tirada dadka ay galmada idinka dhexayso waxaa kaloo habboon inaad ogeysiiso dadka ay galmada idinka dhexaysa isla markii aad ogaato inaad qabto cudurka jabtada waa inaad hubisaa in adiga iyo dadka galmada idinka dhexaysa la baaro haddii laga hela cudurkanna waxaad u baahan tihiin labadiinaba in isku mar la daaweeyo si uu cudurkan eh, uusan u faafin bulshada dhexdeeda haddaba sidee baa loo daaweyn karaa cudurkan galmada cudurkan galmada ayaa takhaatiirta inta badan waxa ay u isticmaalaan inay ku daaweeyaan daawooyinka antibiyootikada oo ay ka mid yihiin kuwa ah ceftrioxan ciprofloxacin and levofloxacin haddii aad tahay buko cudurka qaba oo ah oo haweeney ah oo leh uur ama qof da-diisa ay ka yartahay sideed iyo toban sano ayaa waxaa dhici karta daawooyinka qaarkood inaadan kugu habbooneyn inaad qaadato haddaba la xiriir dhakhtarkaaga ugu dambeyntiina inta badan cudurkan lagu kala qaado galmada oo aan jeclahay in aan barnaamijyada soo socda idinkugu soo bandhiga haddii ilaahay yidhaahdo ayaa ah kuwa ay aasaas u tahay gogol dhaafka marka qof kastoo muslin ah waxaa la gudboon inuu ahaado mid ku socda tilmaamaha wanaagsan iyo amarada diinta islaamka ayna farayso tusaale ahaan waxaa kuugu filan qarashka badan ee reer galbeedka ay ku bixiyaan iyo kadeedka ka haysta xakamaynta cudurada galmada lagu kala qaado haddaba diinta islaamka waxa ay dadkeeda baraysaa iyada oo kusoo koobtay hal aayadood oo suuratu israa aayadda soddon iyo labaad oo odhanaysa ha u dhowaanina sinada aayaddaasi oo farayso sida ay u xun tahay dadka sinada sameeya haddaba intaan barnaamijkan barnaamij la mida aan dib isugu kulmi doono anigoo cabdilaahi shiinaa waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh